bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى bab اlmusinati wاljadca midda yani musinada ah almusina waxaa la yihaahdaa midda sanadkeedu ou dhammaaday midda yacni waxaan ujeedaa iligeeda ou soo dhashay idaa nabata sinahaa taasaa marka yacni waxaa la yidhaahdaa musina marka musinadu waa ku kala duwan yihiin aricadka iyo idaha iyo waljadacati iyo jadacada midda ilka dhacsatay jadacada isaga marka waa sinni iyadana idaha ilaa hal sano meelahaas ayaa ou ku ilka dhacsanaa ama ka yar oo aljadacatu min ada'ni maa akmala sanatahu qowlu ljumhuur sidaas waaye waqiila duunaha lix bilood iyo sideed bil iyo intaasba waa lagu sheegaa jadacada oo laakiin aricadka ah waa wixii marka sanad labaad iyo galayoo dhammaystay ayb labo markay u dhammaato ayaa arigu uu ku noqonayaa aricadka jadaca uu ku noqonaya ayb lo-dana markay saddex dhammaysan waayo geeluna maa dakhala fifi lkhaamisati shan marku galo ayuu jadaca uu noqonaya marka jadaca jadacadu marka waa da oo da-aha ay xooluhu soo marayaan ka mid ah wa bihi qaala akhbaranaa abu dawuuda sulaymaan bnu sayfin qaala xadathana alxasanu wahuwa bnu muxamed bni acyan wahuwa abu caliy saduuqun wa abu jacfarin yacni nufayliya cabdullaahi bni muxamedin inufayley qaala xadahanaa zuhayrun waa zuhayr bnu mucaawiyata aljucfiy qال xdثnا أbو الزبير عن جابر qال qاla رsuuل الlahi صلى اه عل sلم laa تdبxوu ha qalinina oo ha gowricinina إlaa musinة mid oo musino ah oo iligu usoo baxay maahani إlaa an yacsura عalaykum korkiinu inuu ku adkaanayo maahani oo aad aydnan helaynin fatdbaxuu markaas aada gowracdaan jadacatan jadaca aada gowracdaanoo min ada'ni ida ah xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa xadiidkan laa tadbaxu ilaa musina aricad iyo ida lama kala qaadin marka musinaduna wixii laba dhammaystayoo waa hani laba dhammaysto saddex iyo galay daahirkiisa marka waxaad moodeysaa aljadacatu min ada'ni jadacada oo idaha ah marka la waayo musino un keliya in la gowrici karo daahirka hadda xadiidku sidaas waay laakiin alimaamu اnawowi wuxuu leeyahay hada calaa wajhi اlاstixbaabi waa sunanimo ee yustaxabu lakum waxaa la idiin sunneeyaa anlaa tadbaxuu ilaa musinatan musino maana wax kale inaydnan gowricin ayb marka macnuhu maahan aljadacatu min ada'ni ma gudayso lagama wado waa guday laakiin waxaa afdal ah oo fiican laba inuu gaaro xataa idaha sidaasay marka xadiidkan ay ku tawjiihiyaan waxaa kaloo la dhihi karaa laa tadbaxu ilaa musinatan aricadka in laga hadlayo amaa idaha wuxuu koraa isaga aricadka waa ka hor koraa maadaama oo korriimadiisu ay ka deg deg badan tahay aricadka isaga hal sano iyo weliba ka yar iyo waxaa laga yaabaa inuu jadaca ku gaaro se waa la ogolaya marka isaga wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadathana allaythu can yaziida bni abi xabiibin can abi اlkhayr can cuqbata bni caamiri ana rasuula اllahi sal l slam acطaahu hanama cuqba nebiga ari ayuu siiyey yaqsimuhaa ou qaybinayo calaa saxaabatihi ou u qaybinayey arigan marka muxuu ahaa haniimuu ahaa xoolo haniimo oo ari la helay ayuu qaybinayey marka cuqbatu bnu caamir ayuu marka wax ka siiyey dadkiibuu soo galay fa baqiya catuudun waxaa haray marka orgi fadakarahu lirasuuli llahi sal l slam nebiguu u sheegay faqaala wuxuu yihi daxi bihi anta midkaan adiga ku udxiyeyso oradoo ku udxiyeyso riwaayadan marka waxaa muuqanaysa marka ido inaynan ahayno aricad inuu yahay nacam markuu aricad yahayna catuudkaas ayaa marka uu yidhi iskaga udxiyeyso catuudkuna marka oo orgiga waa huwa sagiiru min wlaadi اlmaciz aricadka oo xarihiisa waa ayb xoogaa markuu soo koro oo uu daaq aado keligiis nacam oo sanad markaas u dhammaysto marka daahirka xadiidku wuxuu u muuqanayaa marka aricadkii sanad in lagu udxiyeysan karo markuu gaaro sidaasuu hadda kan u muuqdaa fa baqiya catuudun catuudku wuxuu gaar ku yahay aricadka calaa haadaa marka waxaa qabo ra'yigan culimada iyaga dhahayaan aricadka laftiisu hadduu hal sano dhammaysto waa lagu udxiyeysan karaa laakiin madhabka alimaamu shaafici sidaas ma aha mana loo mana loo badna ari idaha waa la ogolaya hal markau dhammaysto laakiin aricadku waa inuu laba dhammeeyo catuudkuna marka waa hal jir marka xadiidkan daahirkiisa marka qolooyinkaasa qab ayaa qabsadaan wa bihi qaala akhbaranaa yaxya bnu durusta wahuwa albasriyu hiqat habtun qaala xadahanaa abu ismaaciil wahuwa alqanaad ibraahimu bnu cabdilmelik albasriyu saduuqun fii xifdihi shay tirmidi iyo nasaa-i baa u wariyaan qaala xadahanaa yaxyaa waa yaxya bnu abi kahiir qaala xadaanii bacjatu bnu cabdillaahi wahuwa aljuhaniyu hiqatun bukhaari iyo muslim ayaa u wariyaan iyo abu daawud fi lmaraasiil tirmidi nasaa-i ibnu maaja ayb can cuqbata bni caamirin ana rasuula اllahi sal l slama qasama bayna asxaabihi asxaabtiisu wuxuu u qeybiyey daxaayaa ari yacni lagu udxiyeysto marka arigan markii hore haniimo ahaan ayuu ugu qeybiyey udxiyadii baa dhoweyd maadaama ou ya-uulu ilaa an yudaxaa bihi maadaama ou u eg yahay ama uu u dhammaanayo in lagu udxiyeysa doono ayaa marka waxaa lagu idlaaqay qasama bayna asxaabihi daxaaya wela asalku arigan ari haniimo ah buu ahaa waqtiga udxiyadaa dhoweyd marka nin walbau intii la siiyo ka udxiyeyso waayo macnuhu maadaama uu udxiyo u dhammaan doono ayaa lagu idlaaqay marka sidii in udxiyo ahaan loo qeybiyey oo kale sidaasay shuraaxda qaar ay leeyihiin qaar kalena waxay leeyihiin maya waaba udxiyo la qeybiyey waayo facalaa haadaa marka haddii la dhaho udxiyo la qeybiyey waaye waxaa bannaan ama wanaagsan imaamka inuu dadka u qaybiyo ari oo u qaybiyo si ay ugu udxiyeystaan ayb fa saarat lii jadacatun jadaca ayaa ani igu ayaa ii ahaatay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah saarat lii jadacatun faqaala daxi bihaa ku udxiyeyso riwaayadan hadda jadaca ayay idlaaqday aricad miyaa ida miyaa ma sheegin middan tii horena maxay sheegtay aricad inuu ah catuud aada u feeri wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadahanaa khaalidun qaala xadahanaa hishaamu can yaxya bni abi kahiiri can bacjata bni cabdillaahi aljuhaniy can cuqbata bni caamirin qaala qasama rasuulu llahi sal l slam bayna asxaabihi adaaxiya udxiya ayuu u qeybiyey fa asaabanii jadacatun waawaxaan waxaa i asiibtay jadaca faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah asaabatnii jadacatun faqaala daxi bihaa ku udxiyeyso kii hadday kanna isleeyihiin wa bihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii camrun can bukayr bni اlashaj camr waa camr bnu اlxaarif can bukayr bni اlashaj can mucaadi bni cabdillaahi bni khubaybin ninkan marka waa mucaadi bni cabdillahi bni khubayb aljuhaniyu اlmadaniyu saduuqun rubamaa wahim bukhaari fi ladabi اlmufrad iyo asxaabu sunan اlarbaca u wariyaan ayb can cuqbata bni caamirin qaala daxaynaa maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la udxiyeysanay bijadcin min adda'ni waxaanu ugu udxiyeysanay mid ilka dhacsaday oo min adda'ni idaha ka mid ah riwaayadan waa marka riwaayada ida idlaaqday marka riwaayadanna marka culimada waxay leeyihin waxaa la tafaruday tafarada bidikri da'ni mucaad bnu cabdillaahi bni qubay da'ni wax sheegayba ninkan mucaad bis ayaa ka jira oo la tafaruday warubamaa yakuunu min awhaamihi maadaama isaga loogu tarjamay saduuqun rubamaa wahim waxaa laga yaabaa min awhaamihi inay ka mid tahay oo qaladba ay tahay da'niga bayhaqi sunankiisa waxaa ku timid wuxuu tilmaamay bayhaqi laftiisa markuu xadiidkan keenay ee riwaayadan ou keenay buu wuxuu yidhi in kaanat maxfuudatan hadday riwaayadan maxfuudo ay tahay buu yidhi jadacadii la sheegay halsana jirkii la tilmaamay aricad maahayna ida ayuu ahaa idana waa la ogolyahay aricadkaa jumhuurka uu leeyahay laba hagaar marka waxay leeyihin xadiidka riwaayadaani marka haddayba maxfuudo tahay kaanahu marka inuu daciifinayo middan ayb oo sunan bayhaqi fi sunan اlkubraa wuxuu yidhi warawaahu wakiicu wabnu wahbi can usamata bni zayd can mucaad qaala sa'ltu saciida bna اlmusayab can اljadaci min aلda'ni faqaala daxi bihi ayb kaa marka isaga dabcan waa lagu udxiyeysan karaa ayb laakiin riwaayadii hore waxaa ku jirtay fabaqiya catuudun midaasna bukhaari iyo muslimaa warinayay marka xadiid cuqbata bni caamir imaa in jadaca layska idlaaqo ama imaa in catuud uu yahay hal sano jir ari cad ah ayuu ku xoog badan yahay laakiin in laga dhigo jadacada da'ni ida laga dhigo mucaadkan mucaad bn cabdillahi bni khubayb ayaa la gooni noqday war baana ku jiro nadar wbihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy fii xadiidihi can abi اlaxwas can caasim bni kulaybin can abiihi qaala kunaa fii safarin ayaan ahayn faxadara aladxaa udxiyadii baa timid fajacala arajulu minaa wuxuu gudagalay nin annaga naga mida yashtari lmusinata midda labada gashay biljadacatayni inuu ku gadanayo laba jadaca yacnii laba neef oo ari ah oo ari cad ah oo hal sano jir ah ayuu hal neef oo laba jira kusoo bedelanaya wathalaathata iyo saddex fa qaala lanaa rajulun nin ayaa marka wuxuu nagu yidhi min musaynata qoladaa ka dhashay kunnaa maca rasuuli illahi sal ll slama fii safarin faxadara hada alyowmu maalintan ayaa timid fajacala arajulu qofku wuxuu gudagalay yatlubu lmusinata biljadacatayni wathalaatha faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi ina aljadaca jadacada yuwafii waa oofinaysaa mimaa yuwafii minhu haniyu neefka laba jirka ah waxa uu gudo jadacaduna waa gudaysaa ayuu yidhi marka axaadiidtan dhan marka waxay ka mid tahay axaadiidta aricadka hal sana jir in lagu udxiyeysan kara laga qaato ayay ku jirtaa ayb xadiidkan marka abu dawuud iyo ibnu maajah iyana waa wariyeen laakiin kan oo jadacada musino booskeeda gelayso jumhuurku waxay u badan yihiin jadaca min adda'ni waay ee ma ahan jadaca min almaciz oo aricadka jadacadiisa ma aha waayo xadiidkii abu burdata bni niyaar ayaa waxaa ku jirtay neefka intuu bireeyey qabla salaad ayuu yidhi ma ogeyn gurigana waxara ii joogta buu yidhi waxar ari cad ah oo hal sano jir ah waa kii nebiga ku yidhi daxi bihaa ku udxiyeyso walan tajziya axada bacdaka qof adiga gadaashaa ma u gudi doonto xadiidkaasay qabsanayaan marka qoladaas middaan cuqba see la yeelaa marka catuudka isaga laftiisa bacdi riwaayaat waxaa soo aroortay daxi bihaa anta walaa tajzi bacdaka isaga laftiisa waa soo aroortay imaamu lbayhaqi marka wuxuu leeyahay takhsiiskaas oo cuqba nadar iyo waxbuu gelina laakiin ibnu xajar waa soo dhaweynaa wuxuuna leeyahay labadooda hal mar ayuu nebiga saas ku yidhi marka kanna waa yidhi kanna waa yidhi hal mar markaasayna dhammaatay wixii ka dambeeyey ma gudaynin si noocaas u baxdiyey markaisawa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdillah aclaa qaala xadahanaa khaalidun xadiidkii hadda marka waxaa kaloo laga qaadanaa safar iyadoo lagu jira in la udxiyeysan karo qofka musaafirka waa udxiyeysan karaa وبه qال أخبرnا محمد بن عبدالأعلى qال xdثnا خالد qال xdثnا شعبة عن cاaصم بن كلyب qال سمعت أbي يحdث عن رجل qال كنa mع النبي صلى اه عل سلم qبلa الأضحى بيومين نبgaan la jirnay يوم الأضحى laba maalin ka hor نuعطi الجadعayn laba jadca ayaan siinayna بثanيةi ayaan kusoo bedelanayna mid laba jir ah faqaala rasuulu llahi sal l slam ina aljadacata tajzii waa gudaysaa maa tajzii minhu minhu haniyatu laba jirka waxa ay gudayso ayay gudaysaa iyaduba baabu lkabshi wankii in lagu udxiyeysto xukunka caddayntiisiibu u baab yahay wanka alkabshu marka waxaa la yidhaha alfaxlu min adda'ni idaha midkiisa labka ah oo qoorka ah ayaa kabshiga kaas waana wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadahanaa ismaaciilu waa ismaaciil bnu culaya can cabdilcaziiz wahuwa bnu suhaybin wahuwa albunaaniyu can anasin ana rasuula llahi sal l slama kaana yudaxii bikabshayni nebigu wuxuu ahaa laba wan ayuu ku udxiyeysan jiray qaala anasun wa ana udaxii bikabshayni aniguna laban ku udxiyeysana meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa udxiyada hal neef waa gudaa mid labaad iyo mid saddexaadna waa lagu darsan karaa wax dhiba malaha waxaa kaloo laga qaadanayaa labku inuu ka fiican yahay dhadiga udxiyada markan udxiyeysanayo orgiga iyo wanka iyo waa ka fiican yihiin dhadiga waana sida marka aimo badan ay ku tageen oo ay qabaan imaamu shaaficina laga wariyey kamaa fi lbuwaytiy mukhtasarka buwaydi sida ku sugan qaar kalena waxay leeyihin maya ee dhadigaa fiican qolada dhadiga marka waxay ka fiirinayaan ayaga qaalinimada dee neef dhadiga iyo neef lab ah suuqa la geeyey dhadigaa qaali ah marka maadaama lacag ahaan uu ka badan yahay asaa fadli badan ay dhahayaan qoladan kalena waxay leeyihiin maadaama uu ka xoog badan yahay labka oo uu ka hilib badan yahay orgiga iyo wanka ayagaasaa fiican sidaasaan xoog badan waayo meeshaan maqsuudku waa hilibka mar haddii neefkan lagu udxiyeysanayo almaqsuud waa hilibka walidaalika ceebta iyo naqsiga iyo marka laga hadlaayo wuxuu galaa maa maa naqasa laxma ayaa ceeb ah meeshaan marka la joogo وبه qال أخبرnا محمد بن المثنى عن خالد qال xdثnا حمayd عن ثابت عن أنس qال ضحىa رsuل الlhi صلى اه سلم بkبشhayn labo laba wan ayuu ku udxiyeystay أmlaxayni oo madow ou ku jiro madow iyo cadaan isugu jiro alأmlaxu waxaa weeyaan huwa اladي فيhi سawاad وaبyاad waa wanka cadaan iyo madow isugu jiro oo weliba caddaanku uu badan yahay waa kuweenna camal waay idahan soomaalidu saas isaga badan yihiin ayb wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa amlaxa huwa alakbaru waa midka booran oo kan akbarka oo booran waana qowl lasmaci oo a'imada luqawiyiinta ka mida isaga amlaxa sidaasu ku macneeyey laakiin waxay u badan yihiin madow iyo caddaan mid isugu jira وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أqرنayn ayaa lagu daray meeshan oo gees leh laba gees leh marka midka geeska leh waa ka fadli badan yahay kan aan geeska lahayn ayb marka bilitifaaqna mid aan gees lahayn waa lagu udxiyeysan karaa laakiin afdalka midka geeska leh hadduu jaban yahay geeskiisana waa soo marnay oo casharkii u dambeeyaan kusoo marnay haddii geeska uu ka jaban yahay waa la isaga udxiyeysan karaa waayo wax nuqsaan oo uu nuqsaaminayo hilib ma jiro dabaxahumaa biyadihi labadii gacantiisuu ku gowracay labadooda waxaa laga qaadanaa qofka udxiyeysanaayo inuu isaga qasho ayaa fiican wakiilna waa laga noqon karaa wasamaa bismi illaahi ayuu yidhi wakabara allahu akbarna waa yidhi marka la gowracayo bismi illaahi allahu akbar salliga marka ma lagu dari karaa waa lagu dari karaa saasay culimo badan leeyihiin min mawaطin الsalaati calى الnabiy sal ا l slamna waxaa ka mida cinda dabxi ee salligaasuna ma ahan magac oo aan magac alla ahayna wax lagu gowracay ma ahane salligu waa duco ducaduna waa cibaado markaad leedahay bismi اllahi allahu akbar allahuma salli calىa muxamed ilaahay ayaad nebi moxamed wax uga baryaysaa inuu ammaan badan ou ammaano marka la mid ma aha bismi illaahi wa moxamed oo kale ma aha iyo bismi moxamedin iyo haddii la yidhaah taas wuxuu noqonaya xoolihii markaas wamaa uhilla bihi ligayr illaahi laakiin salligu wamaa uhilla bihi ligayr illaahi ma aha waa cibaado salliga isagaa cibaado ah ayb wa wadaca rijlahu lugtiisa ayuu saaray calaa sifaaxihimaa yacni wuxuu saaray qoortooda korkeeda ayuu saaray dhanka yacnii waa jiifiyey luqunta korkeeda ayuu lugtiisa saa yacni lugta saa uga saaray kadibna marka waa bireeyey sidaas ariga marka isaga sidaasaa loo bireynayaa laakiin geela isaga isagoo hal lug ka xiran oo saddex ku taagan ayaa marka naxri lagu sameynayaa rubaddaa marka looga dhufana fadkuruu isma allahi calayha sawaafa sidaas waay macnaheeda ibnu cumarna waa tii sidaas uu warinaya wa bihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa xaatim bnu wardaan can ayuba can moxamed bni siriin can anas bni malikin qaala khaطabanaa rasuulu llahi sal l slama yowma adxan ayuu noo qudbeeyey wankafa'a yani salaaduu dukaday waa qudbeeyey wankafa'a waa gadoomay ilaa kabshayni ayuu u gadoomay laba wan amlaxayni oo madow iyo cadaan isugu jiro fadabaxahumaa waa gowracay mukhtasarun wabihi qaala akbaranaa xumayd bnu mascadata fii xadiidihi can yaziid bni zurayc can ibni cawn can muxamedi can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi qaala uma insarafa hadal baa soo socday marka uma insarafa waa gadoomay kaanahu yacni nabiya sal l slam nebiga inuu ujeedaad moodaa yani nebiga ayaa gadoomay buu ka wadaa oo baxay yowma naxri ilaa kabshayni ayuu aaday laba wan amlaxayni oo madow iyo cadaan leh midabkoodu uu yahay fadabaxahumaa waa gowracay wa ilaa juraycatin wa ilaa jusaycatin cafwan ra-mow kuu dhigaa mase zay zay waayo jusaycatin jusaycatin waa tasgiiru jazaca wahuwa alqaliilu min ashay wax yarka ayaa leelahaa marka wa ilaa jusaycatin wax yar goosin yar ayuu u baxay min alghanami oo ari ah faqasamahaa baynanaa waa noo qeybiyey marka annagii buu noo qeybiyey jusayca marka tiro yar oo ari ah wax yaroo ari ah ayuu u baxay wbihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu saciidin abu saciidin اlأshaj qaala xadaanaa xafs bnu giyaahin can jacfar bni mxamedi can abihi can abi saciidin qaala daxaa rasuulu اllahi sal l slama nebigu waa udxiyeystay bikabshin wan ayuu ku udxiyeystay aqrana oo geesa leh faxiilin oo qoor ah faxiilin marka waa alkariimu lmukhtaaru lilfaxlati wanka wanaagsan oo loo doorto qoornimada inuu yacni ariga boodo yamshii fii sawaadin madow ku soconaayo wayaakulu fii sawaadin madow wax ku cunaayo wayanduru fii sawaadin madowna wax ku fiirinayo aniishu waa madowdahay afkan waa madow yahay lugihii waa madow yihiin ayb marka axaadiidtan marka sidaan un waa macaanidooda marka sidaas aan tilmaanay qaala baabu maa tujzi'u canhu اlbadanatu fi الdaxaayaa hasha waxa ay ka gudayso udxiyada dhexdeeda caddaynteediibu u baab yahay hal neef oo geela meeqa ayay ka gudaysaa udxiyada yani toddoba reer mase toban reer yani halkii neef oo geela toddoba arimiya u dhigmaa mase toban wabihi qaala akhbaranaa axmed bn cabdillaahi bn اlxakam qaala xadaanaa moxamed bnu jacfarin qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa sufyaan اthawriy can abiihi can cabaayata bni rifaacata bni raaficin can jadihi raafic bni khadiij qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yajcalu inuu yeelayay fii qasmi lghanaa'imi hanaa-imta qaybinteeda cashran toban oo min ashaa'i ari ah bibaciirin hal neef oo geela ayuu ku aadinaya marka hadda u fiirsan laakiin udxiyo lagama hadlaayo maxaa laga hadlaa hanaa-im maxaa laga hadlaya waa haniimo haniimadana waa maal dadku ay wada yeesheen oo loo qaybinayo qismada marka dad wax loo qaybinayo geel iyo ari iyona ay isugu jiraan markaas waa in la sameeyo taqwiim waa yacni neef geela meequu ku toosi karaa oo ari ah waxaa loo fiirinaa marka qiimaha markaas uu joogo xilligaas la joogo halka neef oo geela qiimihiisa meeqa ariyaa gudi karto tobanay ahayd marka berigaas waqtigaas markaas laakiin udxiyadu iyadu baab ka baxsan waayo udxiyadu taqwiim noocaana kuma socoto iyada wax cibaado oo iska maxdi ah waayo iyada lidaalika marka xadiidkan in adaaxida loo soo deliishado fiihi nadar war baa ku jira waayo waxa hadda laga hadla waa taqwiim waxbaa la qiimeynaa laakiin axaadiidta faraha badan oo xadiidkii jaabir uu ka mid yahay muslim iyo ay warinayeen hal neef oo geela toddoba ari abu u dhigmaa hadiga udxiyada caqiiqada iyo waxyaabaha la midka ah laakiin marka wax la qaybsanaayo oo oo dadkii qaarna geel la siinayo qaarna ari la siinayo waa in qiimaha markaas loogu dhufto ama wax loogu qiimeeyo xadiidkan marka adaaxi ma ka warramayo saas darteed qaala shucbatu wa akbaru cilmii ogaalkayga kan ugu weyn annii samictuhu waxaan ka maqlay min saciid bni masruuq sufyaan aabihiis waay waxadaanii bihi sufyaanu canhu sufyaanna waa igaga warramay aabihiis wallahu tacaala aclamu buu wbihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdilcaziiz bni ghaswan qaala xadaana alfadl bnu muusa can xusaynin yacni bna waaqid xuseyn ibnu waaqidkan marka waa saduuq min alquraa yani ma cafwan xuseyn ibnu waaqidkan waa hiqat lahu owhaam waa hiqa isaga owhaam uu leeyahay ufiirsa marka an ilbaa can cilbaa bni axmara cilbaa bnu axmar wa huwa saduuq min alquraa can cikrimata can ibni cabaasin qaala kunaa maca rasuuli illahi sal l slama fii safarin nebiga ayaan safar la jirnay faxadara annaxru waxaa timid marka waqtigii udxiyada faishtaraknaa fi lbaciiri rati ayaan wadaagaynay can casharatin toban xaggeed wlbaqarati sacana toban walbaqarati sacana can sabcatin toddobo marka ratigi inuu neefka geela inuu toban u dhigmo ayuu xadiidkanna sheegay weliba kan udxiyado ku saabsan yahay laakiin alimaamu albayhaqi wuxuu yidhi wa xadiidu cikrimata yatafaradu bihi alxuseyn bnu waaqid can cilbaa marka tafarudka maadaama uu ku jiro ninkan la yidhi hiqatun lahu awhaam keligiis ou keligii ou la tafaruday waxay kutusaysaa marka dacfi inuu ku jiro ibnu khuseymana xadiidkan markuu soo kaxeeyey fii saxiixihi ee wuxuu usoo kaxeeyey qaab inuunan sugnayn kutusaayo oo xadiidka wuxuu ku xiray xusein ibnu waaqidkanuu ku xiray oo markuu baabeynayey ama uu ka hadlayay wuxuu yihi xadiidkan waa saxiix haddii xusein ibnu waaqid oo isaga markaas yacnii ou ou hiqa yahay xaafid ah ibnu khuseyma markuu saas yidhaahdana oo xadiidka uu ku xiro nin tawhiiqiis iyo uu ku xiro waa ishaara ilaa dacfihi waa cillo waa iclaal ibnu khuseyma marka saniiciisa la raacraaco marka uu xadiid iclaalinaayo qaabkan oo kale tacliiq iyo hadduu geliyo iclaalow ka wadaa marka xadiidkan marka isagana neefka geela inuu toban u gudaayo toban oo yacni neef oo ari ah uu u dhigmo oo toban reer ay ku udxiyeysan karaan ma xoog badna kuwa kalaa marka ka xoog badan oo jaabir iyo ayb qaala baabu maa tujzi'u canhu lbaqaratu fi daxaayaa neefka lo-da ah waxa uu gudayo oo udxiyada ah wa bihi qaala akbaranaa moxamed bn musanى can yaxyaa yaxya bn saciidin alqaطaan can cabdilmalik can caطaa can jaabirin qaala kunaa natamatacu maca الnabiy sal ا l slama nabigaan la tamatucaynay fanadbaxu اlbaqarata can sabcatin qofka mutamatica hadi baa laga rabaa marka wuxuu leeyahay toddobo annaga ah hal neef oo lo ahan wadaagaynay wanashtariku fiiha waa wadaagaynay marka in geela iyo lo-da la wadaagi karo baqaraduna toddobo inay ka ari ah u dhiganto geeluna saasaa xoog badan inuu toddoba un u dhigmo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxaabih